Maamulka Machadka Al-Furqaan, qaybtiisa Qur'aanka Kariimka ah ayaa arday xifdisay Qur'aanka oo gaadhaya shan iyo toban arday u qabatay xaflad qalin jebin ah. Munaasabada qalin jebinta ah ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka machadka, macalimiin, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn qaar kamid ah martidii kasoo qayb gashay xaflada ayaa hadallo kooban ka jeediyay munaasabada. Hadaladoodina waxaa kamid ahaa ilaahay subxaana wa tacaalaa ayaa mahad iskale u mahad celinaynaa fadhigan qiimaha badan aan iskugu imaanay wax adduunyana layskuguma imaanin waxaa laiskugu yimid kalaamka allah subxaana wa tacaalaa sida loo weynayn lahaay waxaa ardaan quruxda badanoo maanta meesha fadhido waxay meesha iskugu timaaday u fadhiisatay iyo macallimiintii juhdiga kusoo bixinaysay waxaa waaye ilaahi subxaana wa tacaala u baryaynaa inuu ilaahi subxaana wa tacaala jannat firdows ugu abaalmariyo waxaa waaye macallinka qur-aanka ajirkiisa lama soo koobi karo ducadiisana lama soo koobi karo waxaa waaye abaal abaalmarkiisa waxa weeye inaan ilaahi subxaana wa tacaala ugu ducayno inuu ilaahi subxaana wa tacaala jannadiisa u siiyo oo ilaahi subxaana wa tacaala ugu bishaareeyo ardadana waxaan ilaahi subxaana wa tacaala ugu baryaynaa inuu ilaahi subxaana wa tacaala uu ka dhigo kuwii diintan xambaaray kitaabkan qur-aanka xambaaray qalbigooda geliyey ilaahay subxaana wa tacaalaa ku caabuday dadkoodana ku anfacay ayagana isku anfacay inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigo ilaahay dadka ehel xigto asaga u ah ayuu ku leeyahay saxaabada su-aal bay weydiiyeen waxay ku dhaheen man hum yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow kuwa yaa waayo nebiga wuxuu ku jawaabay hum ahlullaahi wa khaasatuhu ahlulqur'aan wa khaasatuhu waa ehelka ilaahay waana ehelka qur'aanka ilaahayna goonida u ah ee cid kale aan la wadaagin xadiiska wuxuu ku tusinahayaa fadiilo iyo manqabo iyo mansilo aad dheer tahay ummadda inteeda kale nin aan maanta dhan qur'aan akhrinin nin aan maanta dhan qur-aanku mashquulin nin aan maanta dhan kitaabka ilaahay kala fidinin adiga ilaahay agtiisa waxaad ka tahay axad sharaf iyo karaamo leh waa lagaa karaameeyey waa lagaa soo dhoweeyey marka xadiiska waa inaan ku sifownaa waa inaan noqonaa dadka ilaahay goonida u ah dhanka kale cabdulaahi cumar cali maamulaha macadka alfurqaan oo munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeedada xaflada loo qabtay inaad qur-aanka ilaahay ugu dhawaato oad ku qurux badnaato akhradaada iyo adduunkaagaba dantaadaa ku jirta macallimiintana way kugu ducaynayaan warkaa ma sii dheeraynayo waxaan insha allahu tacaala u rajaynaynaa ardadeenna qur-aanka dhammaysay guul iyo horumar iyo qur-aanka inay sii sugaan sii carabkooda ay toosiyaan wakti badan ay la noolaadaan macallimiintooda ay ka ducaystaan waalidiintoodana ay ka ducaystaan saasaan u rajaynaynaa waalidiintana waxaan insha allah ku baraarujinaynaa iyo macallimiintaba in ardayda lasii tawjiihiyo ee aanan la dhihin qur-aankii hadday mar dhammeeyeen barayfad iyo meelaha kale iyo jinni meeluu aaday ha ka dhacaan inaan la dhihin ninkii wax faa'iidaysanaya culumta adduunka la barto way badan tahay oo barashadeedu ay xalaasha tahay ninkii wax baranayo marna qur-aankuma halaynayo marka insha allahu tacaala aynu barnaamijkaasi siduu yahay u taabagelino intaasaan kusoo koobaya hada wabilahi towfiiq